bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku hastaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mid ah gobolka baay ayaa waxa ay ku waramayaan in kooxda al-shabaab ay la wareegeen qaybo ka mid a deegaano hoostaga gobolka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana deegaanada ay la wareegeen la sheegay inuu ka mid yahay deegaanka goofguduud shabeelow oo la sheegay in qiyaastii soddon kilomitir u jiro magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamadii dowladda soomaaliya iyo kuwii midowda afrika ee amisom ee ku sugnaa deegaankaasi ayaa la sheegay inay isaga baxeen ayadoona ayna jirin sabab dhab ah oo ka dambaysa ka bixitaankooda ciidamada halkaasi wararka laga helaya deegaanka goofguduud ayaa waxa ay ku waramayaan dadka deegaanka inay arkeen ayadoo ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ee deegaankaasi ay isaga baxayaan kuwaasi oo u ruqaansaday dhinacaiyo magaalada baydhabo dibna ugu laabtay fariisimadoodii hore lama oga sababta dhabta ee ka dambaysa ka bixitaanka ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ee deegaankaasi waxaase ka bixitaankooda ay ku soo aadaysaa kagadaal markii magaalada baydhabo lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha qaran ee looga arrisanayay doorashooyinka sanadka laba kun lix iyo toban ciidamada ka guuray deegaanka goofguduuda ayaana dib ugu laabtay magaalada baydhabo sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen dadka deegaankaasi mana jirto wax faahfaahin oo intaasi dheera ka dheer oo ka soo baxay taliska ciidamada amisom deegaanka goofguduud ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo isku xiro deegaano ka tirsan gobolkaasi baay waxaana ka mid ah degmooyinka oo isku xiro qasax dheere unfurow iyo sidoo kale deegaanka diinsoor oo dhammaantoodba dhaca deegaanada gobolkaasi baay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ugu baaqay maleeshiyaadka al-shabaab inay qayb ka noqdaan bulshadooda kana waatoobaan falalka ka mid ahaanshaha kooxda argagixisada ee al-shabaab xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay in ay ka dhexayso wada noolaasho iyo deganaansho bulshada soomaaliyeed ayaguna ay ka mid yihiin dhallinyarada soomaaliyeed dhaqan celinna loo samay doono haddii ay ficilkaasi dib kaga soo laabtaan asigoo dhinaca kale tilmaamay madaxweynaha soomaaliya in wax wadaxaajood aan lala geli doonin kuwa ajaaniibta ee ka barbar dagaalamaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ay qaldeen waxauna sheegay in marnabo kuwaasi wadahadal aan lala geli doonin keliyana uu yahay mowqifkooda in dalka ay isaga baxaan xasan sheekh ayaa sheegay in dadkaasi loola macaamili doono sida dad dad ajnabi ah oo dalkooda yimid balse aan loo aqoonsan doonin inay ka mid yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed sida hore ay al-shabaab ugu sheegeen in dadkaasi ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed ama dadka islaamka ah ee wax ku leh waddanka soomaaliya
haddii ay ka soo noqdaan fikirka khaldan ee takfiirga waa wiilasheenni waa soo dhowaynaynaa waa u caqli celinaynaa waa dhaqan celinaynaa xirfadaan baraynaa siyaasadda inay ka mid noqdaanaan u oggolnahay oo aanan u diidanayn dalkooda inay deganaanshiyo ku joogaanaan oggolnahay nin toban sano qor jadaas kula jiro oo korkiisa xarfadka u yeeshay aad arkaysa war maxaa muxuu aha xaggee taallaha goormaa la yidhi muxuu ahay ilaahay uu yidhi hallays ciqaab qofku waa naftiisu inuu ciqaabaa si uu janno u galo goormaa la yidhi sootiina loo diidey nadaafad iyo nidaam iyo asluub iyo deganaanshiya haddaan cibaado rabnana aan ku samaysan karnaa wanaagga ummaddana aan kaga qayb gelin karnaa cibaadada ugu horraysanaba waa wanaagga ummaddoo laga qayb galaaba ugu weynba waaba midda ugu horraysaba nimankaas waxaan leeyahay tol ma ahin qaraabo ma ahin waalid iyo walaal isuma ahin inta fikirkaas ay aaminsan yihiin oo sidaas ay qabaan muwaadiniinta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dalka soomaaliya la yidhaah iska leh dhammaantiis wixii ka soo haray intaas waa ajnabi ajnabi waaye ajnabigana sidaan una macaamilaynaa adduunyadu waa wada macaamishaa sida adduunyadu macaamishaa una macaamilaynaa kii aan rabnana anagu u aragnana inuu wanaagsan yahayna dalka waa u fasaxaynaa inuu dego hanti ku yeesho ku noolaado marka dambe soomaali uu noqdo dhib kuma qabno halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada ammaanka ee maamulkaasi ay jirdil ku sameeyeen agaasimaha raadiyo daljir oo ku jiro xabsi ku yaalla magaalada garowe agaasimaha raadiyo daljir ayaa waxa uu ahaa shakhsiyaad ka mid ah kuwa u xihan wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland ayadoona wararku ay tilmaamayaan in haatan xaaladiisu ay tahay mid aada u cakiran waxa uuna ku jiraa xabsi ku yaalla gudaha magaalada baydhabo waa gudaha magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi puntland taftiraha radio daljir ayaa waxaa gacanta ku dhigay maalin ka hor ciidamada ammaanka ee maamulkaasi kuwaasoo la sheegay inay loo haysto dembiye ku aadan waraysi ay la yeesheen guddoomiyihii hore ee gobolka bari kaasi oo ay puntland hore u sheegtay in aan wax wara laga qaadi karin
shirkada wardiyaasha kasoo gaaray waxa soo gaaray ilaahayna kala badbaadiyo wax walba isaga ma gaarin oo hadda mudo waqti ma dhaawaca oo ka muuqda ma jiro laakiin sida waa wax caawa dhacay oo kusoo beegmay waxaa kala socday iyo ibtilaad ibtilaaddaasa makiladda shaki badan gudubsay oo waxay noqotay annagu dan aan la yaabnayba
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka puntland ayaa hore waxa uu u sheegay in cid alaaliya ciddii waraysato guddoomiyaha gobolka bari ay mutaysan doonto ciqaab adag oo ay ku qaadi doonaan sida uu tilmaamay asigoona ugu digay warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulka puntland in wax waraysi ay la yeeshaan guddoomiyihii hore ee gobolkaasi bari wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan inay jirto xiisado kadha ka dhex dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey taliyihii taliya ku-xigeenkii booliska gobolka bari korneyl cabdicasiis togax iyadoona la sheegayo inay socoto dadaallo lagu xalinayo xiisadan saaki ka cusboonaatay magaaladaasi ciidamo uu horkacayo taliya ku-xigeenkii hore ayaa shalay la wareegay qaybo ka mid ah magaalada boosaaso oo ay ku jirto xarunta ciidanka booliska waxaana wararkan ayaana intaa waxay ku darayaan inay haatan jirto waan waan laga dhex wado labada dhinac taliyaha booliska puntland ayaa dhowaan xilka qaadis waxa uu ku sameeyey taliya ku-xigeenkii booliska gobolka bari waxaana la sheegayaa inuu markii dambe ka biyo diiday taliya ku-xigeenka xilka laga qaaday odayaal iyo waxgarada ka soo jeeda gobolkaasi bari ayaana wada wada hadallada ku aadan in xal laga gaaro xiisadan si loo qaboojiyo dagaal ka dhaca magaalada boosaaso gobolka bari ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray xiisado u dhexeeya madaxda maamulka puntland iyo mas-uuliyiinta xilalka laga qaado ee halkaasi ku sugan abaabule ciidan ayaana haatan laga soo sheegayaa in ay wado maamulka uu hogaaminayo cabdiweli maxamed cali gaas taasoo ka dhan ah bal in uun xal loo helo amar diidadan ay samaynayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulkaasi ee gobolkaasi ugu magacaaban ugu dambayna siyaasiga salaad cali jeele ayaa waxa uu sheegay in weerarada al-shabaab ka geystaan gudaha magaalada muqdisho afartii sano ee lasoo dhaafay ay ahaayeen hal nooc isagoona tilmaamay taasi inay muujinayso in falalka argagixiso ay kusii baahayaan qaybo ka mid a magaalada salaad cali jeele oo la hadalhayo inuu ka mid yahay dadka iyagu inta badan la tuhunsan yahay inay qayb ka noqon karaan musharaxiinta ayaa ka hadlay dhacdadii ugu dambaysay hoteelka naase hablood ee al-shabaab ay ka fuliyeen halkaasoo la tilmaamay inay ku naf waayeen tira dad ah runtii aniga meesha ayaan afur ka lahaa anoo u sii socdo ayaanan maqlay qarax aada u weyn waxaanan u maleeyey in wada shaqayn ay jirto u dhexayso dowladda haatan talada hayso iyo sidoo kale kooxdan al-shabaab ee ayagoo argagaxa ka samaynaya qaybo ka mid a caasimadda soomaaliya sidaasi waxaa yidhi salaad cali jeele tan iyo markii ay xukunka qabatay dowladda uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud weerarada al-shabaab ay u dhacayeen oo keliya hal nooc islamarkaasina ayna jirin cid fashilisay xataa hal weerar oo ka mid a weeraraas weeraradaasi tan iyo maalintii xasan sheekh maxamuud uu la wareegay xilka madaxtinimada soomaaliya al-shabaab ayaa beegsanaya hoteelada magaalada muqdisho ayagoo iridka hore ku qarxinaya gaari waxaana daba yaalla gaari kale oo ay wataan ciidamo kuwaasoo gudaha ugu dhaadhacaya hoteelka dabadeedna geysanaya waxyeello ballaaran oo loo geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan xilligaasi goobta al-shabaab ay weerarto ama ku sugan salaad cali jeel ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay ilaaliso hantida shacabka iyo sidoo kale naftooda taa beddelkeedana waxa uu sheegay in haatan ay ka doorbiday inay ilaadsato ayada keliya nafsaddeeda si aysan waxyeello u soo gaadhin taasuu sheegay haatana inay usii furduubayso ka mid noqoshada ama dib u soo laabashada mar kale in ay dalkani sii xukunto si dhibaatada ay ugu sii badanta shacabka soomaaliyeed sida hadalku u dhigay salaad cali jeele oo waraysi siinaya mid ka mid a idaacadaha gudaha muqdisho warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaan idiin akrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu